I'm Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal maanta waa sabti kow iyo labaatanka bisha ogost sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka afrikada barina saacaddu haatan waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada iyo maantana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena dhegaystayaal waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyada ah oo toddobaadkan aan ku eegi doono doorka dhallinyada qaxootiga dhadhaab ku koray ay ku leeyihiin siyaasadda dalka soomaaliya
aniga waxaan qabaa fikirka ah in dalkii loo noqdo dhallinyarada wax bartay oo life skills bartay in ay dib ugu noqdaan dalka dalkiina ayagu sugayaa dalka ayagu sugayaa cid kaloo u maqan ma jirto cid kaloo dhisaysana ma jirto
ciyaarihii iyo kaalintii heesahana waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oon idin akhriyo ciidamo daacad oo ah dowladdii la riday ee afghanistan ayaa waxaa shalayto talabaan dib ay uga qabsadeen saddex degmo oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi maalmo uun kadib markii kooxdu ay dib u aasaasatay maamulkeedii dalkaasi warbaahinta bulshada ee taabacsan taalibaan ayaa xaqiijiyey in ciidamadoodu ay dib uga gurteen gobolka lagu magacaabo puntland waxaana ay sheegeen in ugu yaraan shan iyo toban dagaalamayaasha taalibaan ah ay ku dhinteen shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen waxaana ay ugu yeereen dhabarjebintaasi cafiskii ay kooxdu ay hore ugu fidisay xubnihii dowladdii hore ee waddanka afghanistan abuxamid oo ah taliye maxalli ah ee koox lagu tilmaamay kacdoonka ka dhanka ah taalibaan ayaa waxa uu ku sheegay fariin qaal ah oo uu isagu ka soo diray degmada la yidhaahdo andarab in ciidamadiisu ay qarka u saaran yihiin degmo kale isla markaasina waxa uu wacad ku maray in uu qabsan doono gobolka puntland gebi ahaantiisa booliiska dalka australia ayaa maanta waxa ay xireen boqolaal qof oo ka mudaaharaadayay xiritaanka magaalooyinka melbourne iyo sydney waxaana toddoba sarkaal la dhigay cusbitaalka iskoorimaad dhex maray dadka dibadbaxayay iyo booliiska waxaa laga soo sheegayaa dalkaasi tiradii ugu badnayd ee abid ee kiisaska covid nneteen waxaa lasoo sheegayaa in booliiska magaalada melbourne dibadbaxayaal tiradoodu ay ka badnayd afar kun ay u adeegsadeen waxyaabaha indhaha ka ilmeysiiya iyada oo qaarkoodna ay soo jebiyeen khaladkii booliiska booliiska ayaa waxa uu hor istaagay koox yar oo dibadbaxyaal ah oo iyaguna bannaan bax doonaya inay ka dhigaan sydney dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa dhadhaab nooga soo diray axmed nuur maxamed yogol
kulanti wacaanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka toddobaadkan wuxuu idinka imaanayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijkana waxaan ku eegaynaa dhallinyarada wax ku baratay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana ku kortay door intee leeg bay ka qaadan karaan siyaasadda soomaaliya iyo weliba sidoo kale dibudhiska soomaaliya barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah khaalid aadan keenadi farxaan cabdulaahi muuse iyo weliba sidoo kale xasan cabdi oo ku magacdheer ceelwad barnaamijkana arrintan ayaan ku eegaynaa ugu horrayn waxaan ku bilaabayaa khaalid aadan keenadiin ee khaalid ee kusoo dhowo barnaamijka madasha dhallinyarada waan ku dhowahay waadna mahadsan tahay adiga iyo dhammaan dhalinta kale ee igala qayb qaadanaysa barnaamijka insha allah waan ka qayb qaadan barnaamijka waxaan u malaynayaa waxaan ka hadlayna waxa weeye sidey dhalinta waxbaratay uga qayb qaadan karaan arrimaha siyaasadda ee soomaaliya ee wakhti xaadirkan anigu waxaan leeyahay xilligan kama qayb qaadan karaan umana oolaan si ay uga qayb qaataan isku xidhnaanta dhalinta xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo dowladda soomaaliya aad bay u hooseysaa oo ma jirto iskuma xidhno kama qayb qaadan karno waxaana uga qayb qaadan karin soddon sana aan halkan qaxooti ku nahay ma ogin dalku meeluu marayo siyaasaddu si ay u socoto walow idaacadaha inaan ka dhegaysano mooyeen wax kaloon kala soconno male waxaa weeye iskuwii horey nooga tegay ee waxbartay ee xitaa intay inta ka dhoofeen dibadaha ka tegey xamar tegey isku dayay inay wax ka qayb qaataan qaarkood waa la laayey amni xumo darteed bay u dhammaadeen iyagoo saa daraaddeed cabsi baan qabnaa kama qayb qaadan karno waxaan leeyahay aniga wakhtigan xaadirka kama qayb qaadan karno waayahay farxaan farxaan dhallinyarada ee wax ku barata xeryaha qaxootiga ee dhadhaaba sida barnaamijkeena madasha dhallinyarada uu ku saabsan yahayba door intee leeg bay ka qaadan karaan siyaasadda soomaaliya ee xilligan waa mahadsan tahay dhammaan dhallinyarada iga qayb qaadanaysa anigaba anigoo farxaan cabdulaahi muuse ah walaalkay kuma taageersani fikradda asaga uu wata waxaan aniga qabaa in dhallinyarar ahaan ay ka qayb geli karaan dhalinta waxa wax xallin karana waa dhallinyaro ma ahan in la dhaho waa qaxooti waa hebeli intay ka imaata ma jirto waxaa lagu tixgelinaya dhallinyarnimadaada dhallinyarada qaxootigaa shahaadooyin wataan oo waxbarasho ka soo baxay jaamacad ka soo baxay soddon sana wax baranayeen ana marka walaalkay ma taageersani fikradda uu qabo waxaan taageersanahay inaan ka qayb geli karno aan soo dhoweyn karno aan weliba musharaxiin noqon karna hataa waayahay xasan cabdi waa mahadsan tahay barnaamijkeena waa barnaamijyada aan jeclahay oo ka mid ah arrintan oo saaxiibada saaxiibkay uu leeyahay keenadiid soomaaliya dhallinyarada waqti ay ku noqon lahayn ma aha aniga waxaan qabaa fikirka ah in dalkii loo noqdo dhallinyarada wax bartay oo life skills bartay in ay dib ugu noqdaan dalka dalkiina ayagu sugaya dalka ayagu sugayaa cid kaloo u maqan ma jirto cid kaloo dhisaysana ma jirto waayahay waad maqashaa dooda xasan inuu taageersanya in dhallinyarada wax ku barata xeryaha qaxootiga ee dhadhaab amaba soddon sana wadankii aan aragoo qaarkood ay ku dhasheen halka qaarna iyagoo yara imaadeen ood qayb aad ka tihiin inay ka qayb qaadan karaan siyaasadda soomaaliya iyo weliba sidoo kale sidii dalka dib loogu dhisi lahaa waxaan ognahay dhallinyarada soddon sanoy joogeen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab aqoon bay ka heleen ilaa qaarkood heer jaamacadood ay gaareen qaar baa master sameeyey inta badanna qaarkood waxay qaateen aqoon ku saabsan dib u dhiska dalalka dagaalada sukeeye ay saameeyeen dowlad wanaagga iyo weliba waxyaaba fara badan marka maxaad u sababaynaysaa in dhallinyarada xilligan aysan ka qayb qaadan karin siyaasadda soomaaliya waad mahadsan tahay saaxiibadayna way mahadsan yihiin anigu waxaan ku sababaynayaa horta siyaas ma jirta meel lagu tixgeliyo kriteriyaalka ama aqoonta qofka lagu tixgeliyo oo lagu xusho qofka aqoontiisa oo hadda siyaasiyiinta taarigeed aqoon oo hadda u calaamaysan ma jiro waxaadna moodaa siyaasadda in lagu qaybsaday sidii horeyba qabiil loogu qaybsaday iyo beere iyo juufooyin in loo qaybsado waxaad moodaa dad yar inay u xidhan tahay oo soddonkii sano ku soo noqonaya siyaasadda weliba duqey oo lixdan sano inta ka sarraysa inay u xidhan tahaad moodaa ma jiro qof dhallinyaro ah oo xeryaha qaxootiga ka laabtay oo wax soo bartay oo lagu tixgeliyey aqoontiisa oo xitaa beerahu ay soo qaateen ma jiro hadday dhacdo hal iyo labo qaar waa la laayay qaarna iyagoo siyaasadoo socotay ka carareen meel amniga seef ma aha tixgelin kale ma aha qof iyo cod ma jirto doorasho saxa meesha ma taalo qaab looga qayb qaato maanta nin meeshan ka tegey oo amnigan intuu ka tegay meeshaa tegay oo oga qayb qaata maanta oo uu ku soo bandhigi karaa aqoontiisa iyo waxqabadkiisa ani iima muuqato xilli kale in la gaaro mooyaane dadkii soddonka sano marna isku dhacahayey marna laga baxaya qabqablayaasha marna qabiilada marna duqaad isku tilmaamahayba ilaa hadda sidii u ah xildhibaana loo bedelay aqal sare iyo aqal hoosaba marka isbedel kale in la hela mooyaane anu waxaan qabaa nin dhallinyaro oo meeshan ka tegoo shahaado wata inaan meesha hadda waxba ka noqon waxna ka qaban karin baan qabaa fikrada aan soo sheegay awood u malaynaya qof dhallinyarana meesha wax ka noqon karo marka qaalid miyaysan ahayn dhallinyarada wax ku barata xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab hadday dalkii dib ugu laabtaan waxaad ka dhawaajisay in aysan xilligan ka qayb qaadan karin aqoontii ay barteen miyaysan ahayn inay xilligan kaga qayb qaataan siyaasadda soomaaliya horta soomaalida waxay dhahdaa kutub aan la diiday baa ka adag nin in lagaa akhristo yaa ka adag aqoonta iyo shahaadada aad wadato in lagugu tixgeliyo mudnaanteeda haddaadan helin waxba ma qaban kartid wax cid kugu tixgelinaysa ma jirto shahaadada cid aqoontaada tixgelinaysaa ma jirto jirto in hebel baa tahay ree hebel baa tahay juufada inuna gadaal bay ku marinaysaa siyaasi hore oo soddon sano marna eh, soo watay marna dhashiiki iyo suu soo watay marna taangi saaraa unbaa la tixgelin oo beesha hortaagan oo gacanta la wataa ood moodaa in meeshaba loo calaameeyo oo loo guntay saa daraaddeed adiga oo shahaado wataa oo raba inaad khudbadaada iyo caqligaaga iyo aqoontaada iyo waxtarkaaga aad ku dhex gasho meel aad ka gashaba male marka horeba meel aad nabadgeliyo u saxta inaad weydaaba halisa marka walaal waxaan leeyahay maanta iyo wacyiga jira iyo dhallinyarta taxriyaha wax ku baratay iyo soomaaliya isma laha waa isku habboon waad mahadsantahay eh, qaalid eh, waa yahay eh, farxan eh, qaalid waad maqashaa doodiisa wuxuu ku salaynayaa in dhallinyarada wax ku baratay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab aysan xilligan ka qayb qaadan karin siyaasadda soomaaliya isagoo arrimuhu ka dhawaaji u sababeeyey Eh, marka ka waran dhankaaga Walaa- walaalkii khaad uu mahadsan yahay Een, waxaan dhihi lahaa laba erey uu ka dhawaajiyo horta labada erey uu ka dhawaajiyo waxay tahay dhallinyarada ma laaban karta iyo waxaa lagu qaybsadaa 4.5 wax Een, 4.5 waa sax qabiil walba 4.5 buu leeyahay Od- odagan ku hortaagan ee qabiilkaada ka mid ah dhallinyarada hadday u tashtaan wax walba gacmo wadajir baa lagu jaraa lagu gooyaa haddii loo tashto odagan lixdan jirka uu sheegaya walaalkay khaalid waa laga qaadi karaa booska uu sheegayo ee midda kale uu leeyahay dhallinyarada ma laabanayso waa fursadda ugu ficneed ee dhallinyarada ay haystaan ay uga faa'iidaysan lahayn in odayaasha in meesha laga saaro oo dhallinyarada ay buuxiyaan si ani ahaan maanta farxaana kula hadlayo aan tusaale iigu noqdo oo farxaan baa qaxootiga ka imaaday oo ku jira dowladda soomaaliya berrina liigu daydo inta iga dambayso anigana aan jaanis raadiyo Ma- wuxuu kaloo ka dhawaajiyey walaalkii khaalid khayrlaas iyo amni xumo amniga wixii hagaajin lahaa waa waa anaga waa dhalinyarada wax baratay inta wax u hagaajinaya wixinaya waxaa leenaya waa dhallinyarada dhallinyarada maadaama maaha fursad la siiyo oo la mashquuliyo oo waxbarashada inta aan gelin waxbarashada la geeyo ay wax bartaan waxaan jeclaan lahaa inaan soo wada dhaweyno dhammaanteed waayahay eh, farxan eh, dhallinyarada intay joogaan xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxay heleen fursado eh, waxbarasho ilaa heer jaamacadeed waxay barteen dibudhiska wadamada dagaalada sokeeye ay burburiyeen sida soomaaliya oo kale eh, dowlad wanaaga la baray waxyaaba fara badan marka maxay gelin karaan ama maxay ku biirin karaan eh, siyaasada soomaaliya ee dhallinyarada waxbaratee ku nool xeryaha waxay ku biirin karaan odaygan qabqablaha ee qori iyo balaada la taagan inuu qori horta dhallinyarada ay naga saaraan in ay qabiilkan four point heblowgan la sheegayana ay naga saaraan yaa aan jeclaan lahaa dhallinyarada dhammaanteed kuwa ay maqlaaya iyo intii dhegaysanaysabu inta dowladda ku jirta iyo inta aan dowladda ku jirinba waar dhallinyaroy waxaan idin dhihi lahaa gacmaha isqabsano Dhallinyaro- war dhallinyaroy gacmaha aan isqabsanno aan wada jirno midku uu yahayba 4.5 kan iyo qabqablayaashan aan iska tuurno annaga aa dowlad aan dhisanno waan ishabayn karnaa waan ishagaajin karnaa nin walba qabiil buu ka imaan karaa aniga laga yaabaa qabiilkii oo ka imaaday yaa waxaa u dhici karta oo saaxiibkay khaalid qabiilku ka imaa inaan dowladda isku imaano oo berrita wada kulano dugsi saraan ka wada baxnanay asaga dugsiga sare maadaama aan ka wada baxna annaga haddana wax qaban karno annaga wax hagaajin karno odayaashan meesha qabiilka ay keensanayaan in mutacalim haddii la helo waa lagu bedeli karaa anaa misan aniga waayahay eh, farxan waan kuu soo laaban doonaa xasan cabdi dhankaaga Eh, aniga waxaan ku dar lahaa eh, dhallinyarada wax badan bay qaban karaan oo in haddii maaragtay qaxootiga aad ku raagto waxaa kaa dhaadhacaysa wadankii kuma noqon kartid haddaa ku noqotona waxaad la kulmaysaa balaayo haddaa mar intaa ay kaa dhaadhacsan tahay weligaan halkan ma dhaafaysa aniga aniga aniga midaas ma aaminsani saaxiibka ceel baa uu leeyahay uu leeyahay dhallinyarada micnaha waxaa ka dhalacsan saas ma aaminsan ani farxaan cabdulaahi muuse haana dhallinyarada waxaan aaminsanahay in micnaha ay wax qaban karaan nijibin hebelaa la dilay iyo hebelaa ma- nin walba horta taariikhiisu dhamaa oo markay dhamaato wuu dhimani walaalkay tiisa uu sheegay ma taageersani farxaan ana Eh, waxaa weeye horta hogaankan eh, hogaankan oo ahaa maaragtay eh, hadda imaanka fa- walaalkay saaxiibkii farxaan uu sheegay hogaankan waxaan oo qaxooti ah oo dhallinyarada oo ugu yaraan dhowr boqoloo kun eh, hadday noqdaan hogaan mawada noqonayaan sa- farxaano intaasaan kuu sheegaya Wa- waddanka wuu ballaaran yahay gees ilaa eh, gees waxyaabaha la qaban lahaa oo dibudhiska dalka oo kala duwan eh, maaragtay wasaaradaha kala duwan aad bay u badan yihiin kuwaasaa maranba wax wax ka qabtaa lalayaga kuwa soomaaliga runtaan in la sheego waa uu mogtahay in aad ku ordo baarlamaan iyo in aad ku ordo eh, s- senator ama aad ku ordo wasiir waxa ma aha waa shaqooyin fara badan oo intaas walaa cadid walaa xisaab ah yaa wadankii ka ma- ka faaruq ah oo shaqooyinkaasna inaan anaga buuxin waayo waxaanu ku buuxin karnaa dadka aqoonta lahaa inay noqdaan waayo odayaashan waqtiyaa la tegaya waqtiyaa la halka tegaya halka aan kaa dhex galo Eh, walaalkii farxaan wuxuu yidhi waddanka laguma noqon karo laguma noqon karo maanan dhihin waa la tagaa in hay-adaha agency staafka loo shaqa tago ama aad xildhibaan reerkiina raadisoo dhahda meel igeod shahaado u dhiibata mooyaane inaad adiga oo xora soo istaagto ood kana dhin qof murashaxa noqotood u hanqaltaagto siyaasad way adkaani khaalid yaa waay marka yaa waay ninka u male Waxaan khaalid waxaan kale hela farxan inta furuhu uu yahay nabadoon furaha laga gala siyaasadda intuu nabadoon yahay siyaasiguna ninkii horay u soo joogay weligii keliya uu yahay leeyahay haddii loo diidana suuga qaadanaya dhashiika intuu ninkaa jooga anigoo shahaada wata b h dna haatee yaa soo qaadanay yaa ihraba marka khaalid yaawe yaa u malinaysa marka dhallinyarada in ninka haddii aniga ay dhahday halaabanin khaalidow oo waxbarashadeeda wata jaamici ah halaaban hadday leedahay yaawa marka ninka u malinaysa inuu khaalid yaa laabanay Ku day, kuma dhihin ha laabanin waad laaban kartaa wadaad wadanka waa tegi kartaa waa shaqaysan kartaa waad socon kartaa shaqooyin kale waa raadsan kartaa laakiin khaalid ma u malayn kartaa marka shaqadii aniga aan u baahnaa maanta haddii la idhaha biyo ka shaqee bal ka war khaalidow xilligayga inaad i- fursad iisiisa isku day Maya.
ma aha inaad ka xoogto eh, inaad iga xoogto maaha xilligayga anigu waxaan leeyahay dhalinyarta hadda xeryaa wax ku baratay iyo wakhtiga soomaaliya maanta ka taagan iyo qaab dhismeedka siyaasadeed u hanqaltaagidda siyaasadda kuraasta soomaaliya hadda dhex taalla in loo hanqaltaaga way adkaatay aad bay u adkaatay waxaa adkeeyey waxaa meesha jooga niman uwaasiye ama duqay lagu magacaabo oo oo soddon sano rag soo biilanayana meesha ay soo dhigteen baa yaalla kuwa unbaa loo yeedhi iikan baa la dhihi duqaydaydi iikan iikaadi Waye, waan u soo laaban doonaa eh, qaalid iyo sidoo kale eh, farxaan Eh, xasan waad maqashaa dooda ay dhex martay eh, qaalid iyo farxaan Eh, horta mid waan taageersanaa aniga oo xagga maaragtay caqliga saliimka marka la sheego qaxootigan sida u wada dhan yahay asoona waxba u diyaarsaneen dabada ha laga galo oo soomaaliya ha lagu wada celiyo fikra kama soo dhaweynayo qoysaska ee dhallinyarada wax u baratay oo qoyskaba kaba dhigba hal hal- hal kurea wax u bartay dhallinyarada inta wax u baratay oo saddexda xera waddanka way ku noqon karaan qoysaskeedu halkan ay ugu tegi karaan marka miyaysan ka qayb qaadan karin siyaasadda soomaaliya xilliga qaadan karaan wayna dhis karaan dalkoodii oo xirfadooda loo baahan yahay aqoontooda loo baahan yahay xoogooda loo baahan yahay maskaxdooda loo baahan yahay run baan isku sheegnaa
saaxiibka cilwaq waxaan weydiinayaa odayga aad ka dhawaajistaan adiga khaalid oo leedin oday baa noor taagan oday asagoo wiilal wax ma dhalin miyaa dhalinyaro oo wax barto ama waxbuu soo baxay maadaama ninkan aan leedin hebel waa oday uu dooranayo wiilkiis aawe ama wiilashii qabiilkay ka dhasheen aawe intay jiraaye Ee, soomaaliya waxaa jira siyaasiyiin hal meela ka soo jeeday oo laba salaadiin kala samaysatay sababtoo ah hebel uwaaska asaga watay hebel uwaaska asaga watay xero qaxooti waad ka imaatay shahaada wadataa waad socotaa in lagu xushmeeya artaa shahaadada aad wadato kriteriyaalka aad tahay iyo aqoontaada si aad wax u qabato laguguma xushmaynayo ee waxaa khalkhal galaya xitaa ammaankaaga sidaasay dhalinyarta uga qayb qaadan kareen siyaasada maanta nasahan ee dadban ee khaldan ee dadka gaarka u xidhan khaalid marka waxaa yaa- yaa- si wada su'aal waxay idhi- inaad askari noqoto adoo PhD wata Maya, way maya.
kuu bannaan tahay khaalid waxay- khaalid su'aal yaran ku waraysanayaa yaa waaya marka waaya haddaa dhahda khalkhalka ammaanka galaaya ninkii dhallinyarada ahaa ee wax soo bartay nin walba haddii uu saa u niyo jabo yaa waaya marka ninka uu a- maxaa la dhihi jiray ammaanka helayo oo damacsan inuu meeshii tago hamigiina leh oo ani camala waxaan ku weydiinaya hadda ani ahaanteeda farxaana maadaama ay niyo jibinayso oo ay leedahay farxaan oo jaamiciyaa tahay meeshii tag jikada gal haddii la yidhahdo bal ka waran ma- ma- macquulba gal bay ila tahay waa maya nin wax bartaana waxbarashadeeda aan bartay haddii lii soo diida xataa hami waxaan lehay oon biri ku laab tan haddaan waayo sanadka dambaan ku laabani haddana meeshaan sii istaagaa odayga laftirkiisaa u tegi hadda sheegaysaa ka dhaawajanaysaa
weydiin adiga kuma noqon kartid markaad leedahay waxaa tiri tusaale ahaan wadanka waa lagu noqday ninkan wax barashada waa taageeraysaa oo shahaadadiisa wato si ninkan shahaadadiisa usoo wato si uu u socdo in fadhiga looga kaco oo yaa booskii xildhibaanka anaga aan lahayn reer hebel ay lahayn wakaa qaado masaasaa doonaysaa kuma su-aashu waad waad haftay markaad aqoon-yahan tahay eed sheegtay inaad murashax tahay u taagan kursiga u hanqaltaagaya nambarkiisu noocaaye ma aha inay shacabku kuu codaynayaan oo khudbad aad jeedisay aad ku soo jiidan ma aha waxaad u noqonaysaa konton nin oo hal nin uu xukumo oday ah kontonkaa nin oo muddo nin kaa horreeyo oo ilaa xilliga burburka qoble soo ahaa uu sii maalgashanaya haddana intaa meel aad wax ka qabata adiga ma joogtid waxaa rabtaa doorasho furan oo xor ah oo codkaaga iyo caqligaaga iyo aqoontaada aad la imaatay in laguu qaato si aad u noqoto mustaqbalka midka wax tari doona waayahay eh, marka war- xasanow eh, sidaan ka dhawaajinayba dhallinyarada wax bay barteen eh, waxyaabaha la baray waxaa ka mid ah eh, sidaan ka dhawaajinayba eh, dibudhiska eh, dowlad burburto oo kale ama dibudhiska wadamada ama dowlad wanaagga marka dhallinyarada waxyaabihii ay barteen eh, miyaysan ahayn xilligan inay dib ugula laabtaan soomaaliya si ay uga qayb qaataan siyaasadda aniga taladeeda hadday tahay dhallinyaro kasta oo maaragtay qaxootigan wax ku soo baratay oo hadda joogto waxaan dhihi lahaa right now hadda ha tagaan aan dhihi lahaa sababtoo ah bishii hadda halkan waxay ka qaataan lacag u dhigantaa siddeed kun oo shilin oo lacag kenya markii la sarfino waxay noqona waa lacag boqol dollar ka yar magara lacagtaa boqolka dollar ka yar bishii oo adiga qaadanayay xagga waxaad qaadanaysaa sanad waxaa inta ku shaqaynaysa hal bil qaadanaysaa xagga sideeda kuna shilin ammaamka bay ku haystaan biyay ay ku- meeshaasay ku degan yihiin nabadgelyay suuqu dhex maraan haddoo kale ma jirayso boqol dollar baad qaataa bannaankana shaha kama soo cabi karta wariya aqoon-yahan baa tayo shahaada wataa baad leedahay dadka meesha jooga waa dad nin walba in yaroo gooya oo soddon sano wata u waardiyeysta ee haddana ciidankiisuba uu yidhi ugu doorta ku waardiyeysanaya xageeda adiga wax ka qaban kartaa marka keenana waxaan ku weydiinayaa ciidanka aan leedahay horta hebel waardiyeya nin ma shisheeyo meel ka iska imaaday maahan waa kii adiga kula lashay ninka waardiynaya asaga miyuusan ahayn inuu fikira kan ciidanka caleeda hebel buu waardiynaya maanta anigoo labaatan jir ah aqoonyahana inaan shaqada intaan qabto oo berri aan damacsanahay dhallinyarada kale inta iga dambayso inaan shaqaalaysiiyo dalka nin walba isaaf ma yeelan karo oo shaksi walba isaaf gaara ma yeelan karo dadku waa in in madaxana la waardiyayo inta kale shacabkana ay xornimo ugu shaqaysato sida hadda halkan aan xornimo ugu shaqaysanoo kale lagama heli karo marka meeshaas weli dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o e da barnaamijkana waxaan ku eegaynaa dhallinyarada waxbaratay ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab doorintee leeg bay ka qaadan karaan siyaasadda soomaaliya ee xilligan barnaamijkana waxaa marti igu ah qaalid aadankeena deed farxaan cabdulaahi muuse iyo xasan cabdi oo ku magaca dheer xasan ceelwaaq oo ka mid ah dhallinyarada wax ku baratay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana soddonkii sane u dambaysay ku noolaa xeryaha dhadhaab ee waxaan ee, ku ku laabanayaa ee, farxan farxan waxaad sheegtay in dhallinyarada xilligan ay tahay xilligay dib ugu laaban lahaayeen soomaaliya islamarkaana ay ka qayb qaadan lahayen siyaasadda soomaaliya maxay soo kordhin karaan waxay soo kordhin karaan aqoonta inta wax aan baran inay waxbarta ay baraan een, in odagan ay sheegayeen dhallinyarada ee iga soo horjeeday ee meesha laga saari karo laftirkiisa kan wax soo dooranayo dhallinyaranimada inay ga- gacmaha isqabsadaan ayaan jeclaan lahaa dhammaantood odagana meesha laga saaro een, si maskaxiyan ah iyo waxbarashiyan ah iyo siyaasiyan ahbo looga saaro odayga meesha oo dhallinyaranimo dhallinyarada micnaha ee laisqabsada gacmaha ayaan taageerana Ee, horta dhallinyarta wax baratay inay laabato way fiican tahay oo ma xuma laakiin markay laabtaan waa inay macalimiin noqdaan waa inay dhakhaatiir noqdaan waa inay ee, ee, qolyahan farsamo yaqaanada ay noqdaan waa inay shaqooyinkaa qabtaan waxaa dhib ah inay u hanqaltaagaan kuraasta ee soomaalidu ay qaybsato ee mas-uuliyadda oo laga yaabo inay heer fiican ayagana ay ka qaban lahaayeen marka dhallintu waxaan ka hadlayna oo keliya siyaasadda ma u hanqaltaagi karaan oo hadda ma ku biiri karaan wax ma ku kordhin karaan siyaasadda hadda wax kuma kordhin karaan walaalka keenan wuu soo dabcay Waa soo dabcay, Sidaa soo.
maa, walaalka keenan.
oo da'diisu ay ka weyntahay lixdan sano yaa hadda isku hay siyaasadda Maya, qofka maya.
dadka ay ka yarayoo dhan way cabursan yihiin aqoon ahaan aqoon ahaan dhallinyarada aqoonta leh odayaashan iyo dhaqankooda farahan yaanan la gelinba dhaqan waa waxaan odaygan meesha taagan boqolaalka sane meesha fadhiya kafac kafaca dhaqankooda iyo xeerarkooda iyo xeer jajabkooda waxaa faraha lama gelino waa noqonaynaa waxyaabahan dhaqanka ah aniga dhallinyarada kulama talinaya inay faraha la gashtaan ayna u hoqanqaltaagaan xildhibaan iyo wasiir iyo waxaas iyo shaqooyinkan sare oo ya, qabaa'ilada isku haysan oo kariyeedka imtixaanka meel nooga imaada ma aqaan aniga waxaan dhihi lahaa dhallinyarada ya short serviceka carar ka badan oo wax qabta lilaa dhallinyarada ha noqdaan shaqooyinkan ha qabtaan masaasuu jecelay walaalka waxaan markeenas kugula meesha talin lahaa horta dalku wuu soo kabtay aad buu usoo kabanayaa meel fiican buu marayaa kor buu u socdaa muddo yar kabacdi inuu isbedelo oo sidaa aan rabno u gaadhaan sugeynaa insha allah anagay tahay inaan ku noqono dalkii aan wax ka bedelo ee dhallinyarada xeryaha qaxootiga joogta ee wax baratay ee noocyada kala duwan wuxuu baratay ee jecel inay soomaaliya wax ka noqdaan wuxuu doona ha noqdee duqayda iyo siyaasiyiintii hore iyo dadka meesha inta badan haystay inay jaanis u siiyaan in mar kale dhallinta qabyaalada-aanta qurbaha dadka jooga qabyaalad malaya eriyada aan joogno dad nadiifa oo wanaagsan gobolada degmooyinka tuulooyinka dadka uu isku mid u yahay baan nahay in dadkaas jaanis la siiyo si ay dadkiiyo dalka wax uga noqdaan baan kula talin lahaa soomaalida meel jooga waayahay ee, ugu dambayntii ee, farxaan cabdulaahi muuse maxaad kusoo gabagaban leyd waxaan kusoo gabagabayn lahaa horta dhammaan ilaah in laga wada cabsado Een, kan wax dooranaya iyo kan wax dooranayaba iyo ilaah inay ka wada cabsadaan dhammaanteen siduu annagana wadanka noogu hagaago een, waxna ku qabsano dhammaanteen kan wax dooranaya kan war ilaahay ka cabsada nin walba waxaa sugaysa maalin maalinkaas lagula xisaabtamaya nin walba ha ka cabsado hana sugo maalinkaas mar saas intaasa kusoo gabagabaynaya insha allah waayahay ee, ugu dambayntii xasan cabdi xasan ceelwaaq maxaad kusoo gabagaban leyd aniga waxaan kusoo gabagabeyn lahaa gidiga masaan u wada dhannahay dalkan anigu nusugiya inaan hadda dhaqaaqna waayo haddii aan halkan iska fadhino dalkan ma dhismayo walaalayaalow aan noqono qoysaskiina iyo carruurtiina halkan ooga taga anaga waa inaan laabanaa carruurtan maarata carruurta iyo xaasaska iyo qoysaska halkan ooga tagnaa ha dhisaan ha ka qayb qaataan dal- dibudhisa dalka intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeenni madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinka imaanayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayay qaalid aadan keenadiyed farxaan cabdulaahi muuse iyo xasan cabdi oo ku magac dheer xasan ceel waa kana mid a dhallinyaradii soddonkii sane u dambaysay ku noolay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxna ku baratay barnaamijka waxaan uga hadlaynay dhallinyarada wax ku baratay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab doorintee leeg bay ka qaadan karaan siyaasadda ee soomaaliya ee xilligan barnaamijka waxaa idinla socotiinaya anigoo axmed nur maxamed cabdulaahi yogol barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toosa uga dhegeysanaysaan washington haatan waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo nuur xasan nuur nuur buqaari haatana
baduma fardowsay jacaylkeed ayaana heestaasi ku luqaynaya halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhegaysanaysaan washington haatana aan idiin dulmaro qodobadii warka ugu doorkaroona booliiska dalka australia ayaa xiray maanta boqolaal qof oo mudaaharaadayay oo ka mudaaharaadayay xiritaanka magaalooyinka melbourne iyo sydney waxaana toddoba sarkaal la dhigay cusbitaalka iskoorimaa dhex maray dadka dibadbaxayay iyo booliiska waxaa lasoo sheegayaa dalkaasi tiradii ugu badnayd ee kiisaska cudurka covid sagaal iyo toban ee abid oo maalin keliya ah boliis tiro badan ayaa magaalada melbourne dibadbaxayaal ilaa gaaraya afar kun waxay u adeegsadeen waxyaabaha indhaha ka ilmaysiiyey iyagoo qaarkoodna la sheegay inay soo jebiyeen xayndaabka boliiska idaacaddan waa naga intaas sidaa ayay nabadgelyo